halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha saacaddu markaa ay tahay toddobada iyo shan iyo labaatanka fiidnimo muujadda dhererkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan sariyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow
mar kale ayaanu dhegeystayaal idinku soo dhaweynaynaa barnaamijka waxaana aanu caaway mar kale idin bilaabi doonaa barnaamijkii taxanaha ahaa oo aad jeclaydeen ee dhexmarka kitaabka quduuska waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa warqaddii rasuul yacquub oo ahaa sayid ciise masiix walaalkiisa xagga hooyo wuxuu rasuulku diiradda saarayaa arrimo door ah oo welibana muhiim ah isagoo isku barbardhigaya rumaysadka shaqeeya oo ah kan wax badbaadiya iyo kan meydka ah oo aan shuqullada lahayn ayaa rasuul yacquub wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka labaad aayadda lix iyo labaatanaad sida tan sida jidhka aan ruuxa lahaynu meyd u yahay sidaas oo kaleu rumaysadkii aan shuqullo lahaynuna meyd u yahay
rucubkiyo dhibkiyay masaridu ku riixeen raxa uga beddelayo raxmaddiisa waartan ku riyaaqi doona rucubkiyo dhibkii ay masaridu ku riixeen raxa ugu beddelay raxmaddiisa waartan ku riyaaqi doona kasoo waday rugtiiyo raarankii iyo boorkii yo riiqdii haleeshaba rabbi wuu ka rogayo raxmaddiisa waartan ku riyaaqi doona
markiina ugu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal faalladii aynu ka bixinaynay sida habboon ee loo isticmaalo liisaanka ama carabka bini'aadanka haddii qofku si hagaagsan uu u isticmaalo waxaa afkiisa ka soo baxaya waxay u noqonaysaa ama u keenaysaa barako haddii uu waxa afkiisa ka soo baxaya si xun u isticmaalana waxay u keenaysaa habaar shakhsiyaad ka mid ah wehelnimada ayaa waxay u keeni karaan dhib iyo qas iyo qalaanqal waxayna rogayaan jameecada oo waxay keeni karaan in wehelnimadu ay kala tagto haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka saddexaad ayaannu iminkana horay idinku wadaynaa warqaddii rasuul yacquub cutubka saddexaad aayadaha toddoba ilaa siddeed waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan cayn kasta oo ah dugaag iyo haad iyo waxa bogga ku gurguurta iyo waxa badda ku jiraba waa la rabbeeyaa oo waxaa lagu rabbeeyaa dabeecadda dadka laakiin ninna ma rabayn karo carabka waa shar rogrogmada oo waxaa ka buuxa sunta wax disha waxaannu dhammaanteen garanaynaa in la rabeeyo xayawaanka oo dhan oo waxaaba jira rag tababara libaaxyada shabeelka masaska iyo waxyaabaha badda ku jira sida nibiriga bahalka loo yaqaano dolfinka ama hoombarada iyo weliba qubada waxaa ragga qubarada ah ay leeyihiin marka aad libaaxa tababarayso waa in aad ku bilowdo marka uu yar yahay libaax weyn ma rabaayadeyn karaysid waxaa kaloo la rabaayadayaa nibiriga iyo weliba yaxaaska iyadoo lagu rabaayadaynayo dabeecadda dadka waxaa markaa rasuul yacquub uu leeyahay inkastoo la soo ogaaday in xayawaanka la rabaayadayn karo haddana lama rabaayadayn karo carabka bini'aadanka waxaa ka soo foofa shar waliba oo bahalka dunida ugu xun ee aan la rabaayadayn karin wuxuu ku jiraa ilkaha gadaashooda waana xayawaanka keliya ee la garanayo ee aan la rabaayadayn karin waxaa waan waan lahaanaya carabka soo hanuunay oo qayb ka ah qofka la soo furtay waana carab ilaah uu rabaayadeeyey oo carabkaasi la soo hanuuniyey waxaa loo isticmaalayaa in ilaah lagu sifeeyo waa wax xiise weyn igu beeraya markii aan soo xusuusto hadalka ku qoran warqaddii reer rooma cutubka tobanaad aayadda sagaalaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan maxaa yeelay haddaad afka ka qiratid in ciise uu yahay rabbiga oo aad qalbiga ka rumaysatid in ilaah isagoo ka sare kiciyey kuwii dhintay waad badbaadi doontaa marka ay sidan tahay waa inay iswaafaqaan carabka iyo qalbiga ciise masiix ayaa isna wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida matayas uu u qoray cutubka laba iyo tobanaad aayadda afar iyo soddonaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan sideeba wax wanaagsan uga hadli karaysaan idinkoo shar leh waayo afku wuxuu ku hadlaa waxa qalbiga ku badan soomaaliduna waxay tidhaahdaa wixii uurka ku jira afkaa kaa xada waxaa la yaab leh qiso ku qoran injiilada markaasoo sayidkeennu uu u yimid nin aan hadli karin wuxuuna taabtay afkiisa markaa saaxiib haddii maanta sayid ciise masiix uu ku taabtay wuxuu taabtay afkaaga weli waxaannu ku jirnaa waxbaridda aynu ka soo xiganaynay warqaddii rasuul yacquub waxaanan haatan la soo kala baxaynaa baalka afar boqol iyo kow ee ahdiga cusub cutubka saddexaad aayadaha sagaal ilaa toban waxaana qorninku uu leeyahay sida tan isla isagaynu ku ammaannaa rabbiga iyo aabbaha oo isla isagaynu ku habaarnaa dadki ilaah ekaantiisa laga abuuray isku afba waxaa ka soo baxa ammaan iyo habaar walaalahayow waxyaalahanu waa inaanay sidaas noqon carabka aniga iyo adiga inagu yaalla wuxuu ku xoog badan yahay ammaanka ilaah iyo weliba inuu ilaah xumaan ka sheego ama caayo horeyna waxaannu idinku sheegnay in carabku dadka uu ka duway xoolaha oo inkastoo xooluhu ay carab leeyihiin haddana ma hadli karaan oo dadku lama mid ahan sida daanyeerka buuraha ama gooriilaha qofka caadiga ah wuxuu garanayaa sida loola hadlo qofka kale wuxuuna garanayaa sidii ilaah loola xidhiidho markii qofku uu u heeso sida malaa'igaha oo kale maalmaha rabbiga la ammaano ee axadda ayuu haddana sida jinniyadii dadka madaxa isku geliyaa qofka ceenkaas oo kale ahna ee laba siyaabood u shaqeeya waxaa loo yaqaanaa laba wejiile haddaba waxaan khibrad u leeyahay uon u soo joogay rag masiixiyiin iska dhigaya haddana dadka caaya bilxaqiiqa la odhan maayo masiixiyiin ma ahan haddana markii ay caroodaan waxba la hari maayaan oo naqaska ayay iska saarayaan waxaana taasu ay ka micno tahay in qofka masiixiga ah maalinta wehelnimadu ay jirto uu kula qaado qhasiidooyinka ugu macaan ee wehelnimada sida masiixeennii weynaa kama maaranno mugdigii qiyaama lagu moodayaa maalmaha kalena waxaa laga yaabaa inuu waabaayo ka wareego ciise masiixna wuxuu leeyahay xumaanta gudaha ku jirta afkay ka soo baxdaa waxaana hubaal ah in carabkaagu uu ku gabayo haddaan horay idinku sii wadno warqaddii rasuul yacquub ayaannu iminkana la soo baxaynaa baalka afar boqol iyo kow cutubka saddexaad aayadaha kow iyo toban ilaa laba iyo toban waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan ishu miyay isku meel ka wada daysaa biyo macaan iyo kuwo qaraar walaalahayow geed barda ahu miyuu dhali karaa saytuun ama geed canab ahu miyuu dhali karaa midho barda ah sidaas oo kalena biyo dhanaanu macaan ma ay noqon karaan marka dhanka kale laga eego qofku wuxuu noqon karaa labawejiile labamaan carabka kan oo wuxuu odhan karaa waxyaabo wanaagsan iyo waxyaabo xunxun ha yeeshee ma leh il biyo ah oo biyo xadhaar iyo biyo macaanba laga helo welibana geedka bardaha ah lagama soo goosto midhaha saliidda saytuunka iminka carabka wuxuu kaloo qiri karaa rumaysad dhab ah waayo afka ayaa laga qirtaa wax waliba ee qalbiga ku jira haddii aad masiixa jeceshahay balse aan la ogeyn tan keliya ee lagugu garan karo waa adigoo afka ka qirta haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka saddexaad ayaannu haatan idin akhriyaynaa aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan kumaa idinku dhex jira oo xigmad iyo waxgarasho leh shuqulladiisa ha ku muujiyo dabeecaddiisa wanaagsan isagoo leh qabowga xikmadda haddaba sidaad arkaysaan waxaa la doonayaa in rumaysadka dhabta ahi laga dhex arko shuqulladiinna markaana wax waliba oo aad ku hadlaysaan qiimi weyn bay yeelanayaan haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka saddexaad aayadda afar iyo tobanaad waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan haddaad xaasidnimo qaraar iyo iskala qaybqaybinta ku haysataan qalbigiinna hafaanina runtana been ha ka sheegina waxaan garanaynaa dirirta iyo iskala qaybqaybintu in aanay ka mid ahayn midhaha ruuxa quduuska ah iyo midhaha rumaysadka carabkuna waa kan waxyaabahaas sharka leh oo dhan kiciya rasuul yacquub wuxuu isla barbardhigayaa carabka doqonka rumaystaha ah iyo carabka rumaystaha xikmadda leh bilxaqiiqa carabka aan la xadaynin wuxuu su'aal gelinayaa dadka oo waxay isweydiinayaan in qofkaas isaga ahu uu yahay nin rumaysad leh iyo in kale haddaba anigu rumaysan maayo in rumaysto dhab ah uu dadka caayayo lix maalmood maalinta toddobaadna uu u imaan karo wehelnimada inuu ilaah ammaano welibana ma rumaysanin in qofku hadallo caay ah uu ku hadlo haddana uu dadka wax bari karo oo masiixa wax uu uga sheegi karo carabka bini'aadanka looma samayn inuu wax caayo oo haddana wax uu ammaano laakiin meel buu ku ekaanayaa oo oo ama wax buu caayayaa weligiis ama ammaanta ilaah ayuu ku ekaanayaa hase yeeshee kuwa aan hanuunin labadaas ayay isku qasaan waana waxa keena ama kiciya dirirta waxaa halkan laynoogu sheegayaa inaynan runta been ka sheegin hase yeeshee carabka khiyaanada iyo beenta badan waa kan diida sayidka maalmaha toddobaadka hase yeeshee maalinimada axaddana wuxuu iska soo dhigayaa sida nin soo hanuunay weli waxaannu ku guda jirnaa warqaddii rasuul yacquub cutubkeeda saddexaad waxaanan idin akhriyaynaa aayadda shan iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan xikmaddaasu ma aha tan kor ka soo degta laakiin waa tan dhulka iyo nafta iyo jinniyada wuxuu halkan rasuul yacquub inoogu caddaynayaa in dagaallada iyo xaasadnimadu aanay ilaah ka imaanin marnaba kama yimaadaan ilaah waase wax dunida nafta iyo jinniyada ka yimaada waxaa la yidhi aqoontu waxay ku faantaa inay wax badan garanayso xikmadduna waxay isku hoosaysiisaa inaanay wax kala garanaynin haddaan ku soo noqonno meeriska cutubka saddexaad oo aan filayo inaad wax badan ka faa'iidaysateen ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda lix iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waayo meeshii xaasadnimo iyo iskala qaybqaybinu ku jiraan meeshaas waxaa ku jira isku qasnaan iyo falnin kasta oo shar leh haddaba carabka aan xadaysnayn wuxuu kiciyaa xaasadnimo iyo dirir oo dhammaadkuna waa qasnaan ama jahawareer qorniinkuna wuxuu shaaca ka qaadayaa in ilaah aanu keenin qallooc iyo qasnaan qasnaanta ku jirta dunideenna maanta waa mid ku timid howsha shayddaanka isagoo isticmaalaya liisaanka dadka kaasoo keena dhib iyo wareer badan aayaddan lix iyo tobanaad waxay ku xidhan tahay waxa rasuul yacquub uu inoogu sheegayo cutubka xiga wuxuuna sharaxaad ka bixinayaa waxa iimaan xumidu ay ka micno tahay ama in dunida laysku dhejiyo oo lagu doorsado aakhirada weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa dhegaystayaal warqaddii rasuul yacquub cutubka saddexaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan laakiin xikmaddii kor ka timaadaa horta waa daahir dabadeedna waa nabad iyo qabow iyo mid si dhib yar loola heshiiyo oo waxaa ka buuxa naxariis iyo midho wanaagsan ma leh u kala eexasho ama laba weji wuxuu rasuul yacquub leeyahay laakiin xikmadda kor ka timaada horta waa daahir waxaana loola jeedaa inaan laysku qarin ama la barxin waa sideedii oo waa asal xikmadda kor ka timaada waana xikmadda ilaah oo xikmaddaasina waxaa ku laran nabad qabow oo waxaa ka buuxa naxariis iyo midho wanaagsan ma leh u kala eexasho ama laba weji bilxaqiiqa xikmaddan kuma aanan arag soomaaliya oo waa xikmad ka duwan tii aynu garanaynay waxaannu dhammaanteen wada ognahay in eexashadu ay qayb ka tahay hiddaha iyo dhaqanka soomaalida waxaaba jira maahmaahyo door ah oo dadku ay wada garanayaan oo ku soo arooray eexda sida ilaahow aqoon darro ha nagu cadaabin eexna ha nagaga tegin waxaa kaloo soomaalidu ay ku maahmaahdaa durbaan ama gacantaada ha ku jiro ama gacalkaa ha kuu hayo waxay la tahay in haddii qofka aad wax isku tihiin uu jago sarahayo in adiga keliya uu kaa masaruufo haddii dadka qaar oo ka shaqeeya hay-adaha aanay waxtar u lahayn qabiilka waxaad maqlaysaa iyadoo bannaanka laga caayayo oo la leeyahay tolka wax uma taro ninku hadduusan eex iyo hiilba lahayn waxaa loo yaqaanaa nacas iyo waxmatare iyo qaraabo goys haddaba haddii uu jiro qof dabeecadahaas leh waa qof xikmaddiisu ay ka timid xagga sare waayo rasuul yacquub wuxuu leeyahay laakiin xikmadda kor ka timaadaa horta waa daahir iyo nabad iyo qabow oo waxaa ka buuxa naxariis iyo midho wanaagsan ma lahan u kala eexasho ama laba weji qofka ceenkan oo kale ah haddii uu hay-ad dawli ah ama mid aan dawli ahayn uu madax u yahay ee shaqaale looga baahdo wuxuu shaqada siinayaa kuwa u qalma oo u leh khibradda laakiin ilma adeeradiis siin maayo waayo ilma adeeradii ma ahan kuwa hantigeliya hay-adaha aan dawliga ahayn ama kuwa dawliga ah marka waa in dareenkaagu uu ka sarreeyo kan dadka caadiga ah marba haddii aad tahay qof xil loo dhiibay waxaanan filayaa inaanay wakhti lumis ahayn haddii xikmadaha injiilka masiixa aad ku dhaqanto marka aad xil hayso waxaanan idinku adkaynayaa kuwiinna madaxda u noqonaya dalka inaydnaan liidin injiilka masiixa isla sidii madaxdii hore ee dalka ka talin jirtay ay u liideen waxaanan idinku boorinayaa qidco ka mid ah qorniinka warqaddii cibraaniyada cutubka saddexaad aayadda koowaad markaasoo qoruhu uu lahaa haddaba walaalaha quduuska ah oo ka qaybgala yeerniinta jannadow u fiirsada ciise oo ah rasuulka iyo wadaadka sare ee iimaanka aynu qiranno wax kasta ee dunida laga dhaxlo waa kuwa keena ismaandhaaf iyo qasnaan waxaana rasuul yacquub oo horay inoogu sii ambaqaadaya qorniinka uu leeyahay sida ku qoran cutubka saddexaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qoran sida tan oo yuu ku dhaartay inaanay nasashadiisa gelin kuwii isaga addeeci waayey mooyaane waxaa haddaba jiro midho rumaysadku uu leeyahay waana inay noqdaan midho xaqnimo intaan loo macnaysan midho nabadeed ka hor waxaan jeclaan lahaa in fariintan ay gaarto madaxda dalka iyo weliba aqalka baarlamaanka waxaan idiin sheegayaa dhammaantiin inaan nabad la arkaynin haddaan xaqnimo jirin waxaa jira maalin ay imaan doonto xaqnimada taasoo zabuurluhu uu inoogu sheegay zabuurka siddeetan iyo shanaad aayaddiisa tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan naxariis iyo runu way isla kulmeen xaqnimo iyo nabaduna way isdhunkadeen markii la eego sida dadka maanta ay u nool yihiin ayay kula noqonaysaa inaanay isgaranaynin oo midba tan kale aanay aqoonsanayn cutubka saddexaad wuxuu soo dhammaynayaa qaybta koowaad ee warqaddan rasuul yacquub taas oo qusaysa caddaynta rumaysadka shaqeeya rumaysadku wuu kala duwan yahay waxaad rumayn kartaa waxyaabaha dhabta ah ama waxaad luxi kartaa madaxa oo waxay kula noqon kartaa inaad tahay nin rumaysad leh laakiin rumaysadka wax badbaadiya waa kan soo saara shaqada wanaagsan saddexdaas cutub ayaa rasuul yacquub uu inoogu muujinayaa qaabab iyo mariinno ilaah uu u tijaabiyo rumaysadkeenna waxaana la caddaynayaa in rumaysadku u yahay mid shaqeeya iyo in kale marka ugu horraysa ilaah wuxuu rumaysadka ku tijaabiyaa mixnooyin nin mufasir ah oo caan ah ayaa wuxuu yidhi nolosha dunidan micno ma lahaateen haddii waxyaabaha xiisadaha inagu abuura laga saaro welibana way inaga caraysiinayaan waxyaalahaas iyaga ah oo waxay inoo geystaan khasaare lexaad leh shay loogu tala galay inaannu ka faa'iidaysanno waxaan u qaadannaa ama kaga jawaabnaa si caro leh waxaa markaasi mufasirkaas uu hadalkiisii ku bilaabay sida tan midhaha loo yaqaano tufaaxa waxay ku abuurmaan markii fiyooraha ay taabtaan ciid ama caleen markii taasu ay dhacdo ayaa fiyooruhu uu isxirayaa waxaana bilaabanaya in midhtu ay soo kuusanto ama soo weynaato waxaana midhuhu ku ahaanayaa arbishaad ubaxii la arbishay haddaan la arbishin ubaxa wax isbeddel ah oo imaanaya ma lahan marka innaga waxaa laynaga doonayaa in arbishaaddu ay inoo noqoto faa'iido iyo inaan wax soo saar wanaagsan yeelanno ma ahan in arbishaaddu ay ina qarribto oy ina waasho ama dareenkeenna hallayso wixii xumaan laynoogu sameeyo waa inaynu jacayl uga jawaabno ayuu leeyahay macallinku macallinkanina wuxuu wakhti dheer ka dhibaatooday keli xanuun laakiin niyaddiisa waxba ma yeelin xanuunku wuxuuna u qaatay wixii ku dhacayay oo dhan in ilaah wanaaggiisa aawgii uu u samaynayo waxaana markaas aan arkaynaa kow in ilaah uu ku tijaabiyey rumaysadkeenna mixnooyin fara badan labo in ilaah aanu rumaysadkeenna ku tijaabin waxyaalo shar leh iyo damac saddex wuxuuse ilaah rumaysadka ku tijaabiyaa hadalladiisa afar wuxuu kaloo ilaah ku tijaabiyaa rumaysadka shuqul wanaagsan shan waxaa kaloo lagu tijaabiyaa oo kale dabeecadahayaga iyo ficiladayada lix waxaa kaloo lagu tijaabiyaa liisaankeenna ama carabkeenna waxaa rasuul yacquub uu leeyahay rumaysadka dhabta ahi wuxuu ka dhex muuqdaa nolosha rumaystaha marka ay halkaasi joogto ayaa waxaannu halkaas ku soo ekaynaynaa cutubkii saddexaad iyo weliba cashirkeennii caawa waxaanan ku kalsoonahay inaad wax badan ka faa'iidaysateen cashirkan caawa oo iminka aad barateen arrinka ku saabsan sida carabka loo xakameeyo haddii qofkii aannu xakamaynin carabkiisa wuxuu ku dambaynayaa in isaga waa qofkii hadalka badnaaye la xakameeyo waxaana rasuul yacquub oo isla maadadaasi ka hadlaya uu leeyahay sida ku qoran cutubka saddexaad aayadda afar iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan haddaad xaasadnimo qaraar iyo iskala qaybqaybin ku haysataan qalbigiinna hafaanina runtana been ha ka sheegina waxaa laydinka doonayaa inaad kala hubsataan inaydnan dabeecad qallafsan yeelanin marba haddii aad masiixiyiin tihiin waxaa laydinka dhowrayaa inaad lahaataan dabeecad wanaagsan oo sidaasaa rumaysadkiinna lagu garanayaa inuu yahay mid aasaas leh hase yeeshee haddaad xaasadnimo qaraar iyo iskala qaybqaybin ku haysataan qalbigiinna hafaanina runtana been ha ka sheegina miyaanu rasuul yacquub tala wanaagsan ina siinin dhegaystayaal mar kalena wuxuu inoo sheegayaa sida ay u ahmiyad ballaaran tahay in carabka la xakameeyo marka isagoo ka hadlaya arrinkaasi ayaa waxaa rasuul yacquub uu leeyahay sida ku qoran cutubka saddexaad aayadaha toddoba ilaa siddeed waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan cayn walba oo ah dugaag iyo haad iyo waxa bogga ku gurguurta iyo waxa badda ku jira waa la rabeeyaa oo waxaa lagu rabeeyey dabeecadda dadka laakiin ninna ma rabayn karo carabka waa shar rogrogmada oo waxaa ka buuxa sunta wax disha rasuul yacquub yaraysan maayo khatarta liisaanka dadka uu leeyahay ama carabka dadka uu leeyahay iyo sida uu u halligi karo wax waliba wuxuu kaloo inoo sheegayaa in mararka qaar aan la heli karin liisaanka dadka oo waxaabad isleedahay waxaa loogu talagalay inuu hadlo oo wax isku diro ou insaanka dhibaatooyin waaweyn dhex dhigo waxaan maqlay gabay la tiriyey qarnigii lasoo dhaafay oo waxaa la odhan jiray guba waxaa ka qayb qaatay rag gabyaa ah waxaana hadalkooda ka muuqday inay isku dirayeen beelihii wada degganaa wuxuu ahaa gabay dirdire ah oo beelihii oo dhan dab dhex dhigay markaa rasuul yacquub oo garanaya halista liisaanka aadanaha ama carabka aadanaha ayaa wuxuu leeyahay waa shar rogrogmada oo waxaa ka buuxa sunta wax disha
rucubkiyo dhibkii ay masaridu ku riixeen raxa uga beddelayo raxmaddiisa waartan ku riyaaqi doona raadkii adduunkow subanna ha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale muujadda dhererkeedu yahay shaniyo labaatanka mitrbaan haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegeystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin